xukuumadda iyada su-aal carabnaa ka weydiino shaqaalaha faraha badan ee wadanka kusoo qulqulaya ee aan la garanaynin lixda qof kor u dhaafay ee markay wadanka soo galayaan iyo jaha ay kasoo galeen iyo ciday u shaqeeyaan iyo hawsha ay qabtaan ilaa yadda aan la garanaynin shirkadaha noo joogo sidaas oo kale oo iyaga aan kulmayno qaarkooda sababaha soomaaliya ay u joogaan oon la garan karin qaar gujiyo fara badan noogu soo gabada wax allaale waxay soomaaliya khayraadkeeda sharci darro meelaha bad ha noqoto beri ha noqoto kuwa dibadda sida qaabka daran iyaga hantidii ummadda ay lahayd utilay iyagana wada xaraashay howlo fara badan oo hadda baarlamaanka guddi weliba hawsha asaga kaga aadan hoosta kasoo haliiqay ay anaga laftirkeena ka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga qayb ay nooga tahay meelaha dadka soomaaliyeed ee sida xun looga soo tarxiilo iyo shaqa la-aanta soomaalida haysata ee baarsan iyo haddana wadankeedii inu lix kun ajnabi shaqaalo keliya ee eerboonada xamaali xataa in dibadda laga keeno iyo fuudi iyo faryaamo iyo makaanic arin isqaban karto inay ahayn baanrabaa inaan kula xisaabtano shirkadaha hadda beryahan dambe hadalayn ku badan tahay ee dekada iyo eerboorka ka howlgala marka howlo fara badan baa baarlamaanka hadda noo yaala kolleyba laakiin cidda laga sugaya inay fuliso waa xukuumadda dalxa midda kale aan ku weydiinayna waxay tahay maamul goboleedyo ayaa xarkaha goostay oo meel kasta looga dhawaaqaya baydhabo waad ogtahay xiisad ayaa ka jirta oo madaxweynihii halkaa joogo maamul goboleedii laba halkaa looga dhawaaqay ay la kulmi layihiin iyagoo midba mid kale in uu hiirayo uu leeyahy kan saxda aniga ayaa ah labadooda shabeellaha hoose ayay kusoo darsadeen mid kale oo shabeelle isteed la baxay waan arkayey kuwo kale oo dalka dibadiisa ah oo shabeellaha hoose kusoo darsada waan arki karayey gobolkan danaha laga leeyahay maxay tahay maadaama aad kasoo jeedid wallaahi hadde dhowr jeer hadaad ogogaal aad u tihiin iyo haddii aadan kolleyba u ahayn waxaan filayaa markii ay ugu yaabka badnayd arrintaasi ee aan su-aashaas jawaabteeda bixinayay waxaana jira talow shabeellaha hoose madalac bilaash buu noqday markaan lahaa ama suuga ayaa maartay oo nin walba inuu rabo inuu ku micaysto waxuu markaa tada u doonayay maroodi nin walba wuxuu rabo uu iska wato oo asaga inuu ku quto uu doonayo miyaa gobolkan waaba garan weynay yani markii aan maqalnay lixdana waa ka tirsan yahay oo baydhaba lagula shirayo oo south west lagu dhisayo saddexduu ka tirsan yahay marka nala yiri oo isagana shabeellaha hoose lagu biiriyey haddana labada shabeelle haddana markuu mid kamid isaga uu noqday banaadiroo maanta hadda xamar laftirkeeda siyaasiyiinba arrintaasi iyagoo sheekadaa wado ayaa laga hor istaagay hadday lacnaha ka maqlayba iyagana u tirsan kuwo kale oo waddada kusoo jiray oo greenland iyo puntland iyagana ayaa la sheegay hadda waxaa u ahay shabeellaha hoose inta u qeybsami karaama laftirkayga aad maartay waxay nagu noqotay fajaxiso laakiin meeshii cir laga filaya aaryaama ayaa ka timid baan dhihi karnaayo maamul goboleedyada ujeedadii laga lahaa iyo walaa federaalkii dambaa marin habaab ku yimid oo aada moodid hadda kow dadka soomaaliyeed marka in la diyaarinayo qorsho oo madaxa isla galaan baad qeyb inay ka tahay baad arrinta u fastirinaysaa sida hadda dadkii ee iyaga ay mashquul ugu yihiin iyo haddana waxaan markaa jirin oo hadda islamarkaa oo haddana har iyo habeen waxa ka taagan adiga aada la yaabays markaa walaalaha shabeellaha hoose waxaan ka baqaynaa in gobolkii khaatumo marna somaliland kusoo duulaysay marna puntland kusoo duulaysay mid weliba anaguna raacsan yahay iyagana ay markaa lasoo taagnaayeen labada midnaba raacsan annaga dad madax banaan baan nahay marka waxaaba naga soo dhowo shabeellaha hoose keligiisa anagan inaan idhaahdo goonigeena u taagannahay sababta maxay tahay hadde waa wareen meel la raaco ma la yaqaan cid welibana waxayna leedahay hadda gabadha hooyadeeda iyo aabaheeda in lasoo weydiiso iyo bixiyaan waa la arki jiray in iyada la sukaansado oo iyada ninkay jeceshahay ay guursatana waa la arki jiray laakiin dad iska wada socda nin walba nin walba dhahaya gabadhan anaa qabo iyo anigay igu meersan tahay iyo anaa rabo iyo cid kale lagu meerin karo iyagana aan reerkiina wax la weydiinaynin gabadhiina wax la weydiinaynin shabeellaha hoose dhibkaas oo kale ayaa haysto marka ma la garan karo qof welibana wuxuu ku leeyahay anigaa nikaxsaday iyo anaa nikaxsanaa iyo iyo anaga iyo iyo anigay igu fiican tahay anay igu bilan tahay marka waxaan filayaa marka go-aankaas iran reer shabeellaha hoose inay ayaga dib iskugu noqon doonaan ama meel bay ayaga u badan doonaan ama iyagaa go-aan gaari doono iskooda laakiin waa wax lagu wareersan yahay waxaa hadda taagan ee shabeellaha hoosena aan runtii dan ugu jirin ziididkaa faraha badan ee nin waliba u halgamayo khayraadka keliya ee meesha yala mooyaan cid dan u wadan aanan jirin tan kale qadiyad ku taabatay ayaan dareemayay maalmahan oo aad ka hadlaysid kuna wajahan een maamul afgooyo loo dhisay iyo guddoomiyaal gobolka loo magacaabayo maxaad foonsatay hade waxaan qoonsanay annaga bishii lixaad ee sanadkii hore aan soo dhaaftay xukuumadii saacid wasiirkii arrimaha gudaha xilligaasi cabdikariin waxau noo keenay dise sharciyad oo xukuumadana lasoo mariyey inaan dib dambe dikreeto iyo wax dusha laga keena jiri doonin nidaamka iyaga gobolada iyo maamulada lagu dhisi doono ay noqonayso miday dadku iyaga iska soo dhex doortaan ninka ayaga ay markaasi dadka iyaga iska soo dhex doortaanna ay usii doortaan gudoomiye ama gudoomiye ku-xigeen inay noqon doonaan dadka maartay ka harimiya ama degmo ama gobol sidaas hadda sharcigii oo yaallo oo shalay iyada xukuumadda loo ansixiyey ayaa wasiirkii duu keligii uu ku dhaqaaqay ayaa dusha uu oga magacaabay oo xataa deegaankii oo aan marna lagala tashanin dadkii haddana khuseeyey inagii oo dadkii matali lahaana aan qayb ka nahay oo haddana golihii shacbiga magacoodii aan ku fadhinay ayaanan wax xogogaal ama talo oo aan ku leenahay aanan jirin marka iyadoo haddana weliba cadaalad daro baxsan ka jirto oo deegaankii xataa dadkii ku noolaa oo aanan loo dhamayn oo cadaalad lagu ofashilin wixii lagu dhisay halkaasi oo saddex iyo afar wixii isaga meesha uu dusha ka magacaabayba si kastaba ha noqoto marka arrimahaasi ayaa waxay tahay waxaa hadda annaga aan kasoo maarta horjeedno sharci daro aan ku aragno marka hadda xilligii dusha layskaga keenayeyne ama magacaabisna iyo dikareetane xataa waxa aynoo ahayd waktigood nin madaxweyne oo markaasi wadanka bilowgeedii lahaa oo xilligii kumeelgaarka cabdilaahi yuusufna abuu ahaa laa u naxariistay haddana haddiiba cid sidaas oo kale iyadana ay lasii maaragtay ayna dabakacayso waxaan sugi lahayn inuu bal isku dayo madaxweyne carishiya inuu sidaa laakiin taana latirkeeda waxaan uga jawaabi lahayn inuusan wadanka maarshaalow ku jirin balse laakiin uu yaallo xeer iyo nidaam kaana in la ilaaliyo waajib ay tahay haddii taa la ilaalin waayna hadda macnaheeda ay iska tahay marka jugjuug meeshaana joog